kulan wacan oo wanaagsan dhal baa joogtaan si kastoo maqalka idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wareysada xilli walba hadana kale aad maqashada marka laga reebo habeenada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacweeye aad gogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasa fiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liifsiiya gidaar alaamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola siftiya dhurwaagolanta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye kul curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan gocano wanaagsan waa talaado arbacay soo gelayso taarada ku astiisan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad ee januari sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawaan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa maanta waxay soo saareen sharuudaha laga doonaya musharaxiinta u taagan xilka guddoonka baarlamaanka labadeeda ku xigeen faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka goor ugu soo gudbi doona qodobada kale barnaamijka caawan kusoo gudbi doona waxay qayb ka noqon doonaan wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo gurweynta dowladda federaalk soomaaliya cabdi axmed kaari oo la yaqaano qoqoor ayaa maanta iska casiliyey xilkii wasaaraddaasi kadib markii isku soo taagay qaabashada xilka madaxtinii maamulka galmudug warar ku saabsan arrintaasi ayaan goorey idiin soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa weli ka socda arrimaha doorashada ee lagu dhisay galmudug ka madax banaantan dowladda federaalk soomaaliya ka dhisayso magaalada dhuusamareeb ee galmudug warar arrintaas ku saabsan iyo guddiga doorashada oo ka warbixin doona halkay wax marayaan ayaan goorey idiin soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sii aadan oo booqanaya qaybo ka mida gobolkaasi dowladda federaalk soomaaliya ayuu ku eedeeyey tacdiye uu sheegeen gobolkaasi ay ka dhaceen iyo sidoo kale xargay wasiirkii wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland oo in ka badan lix bilood ku xiran xabsi ku yahay muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland oo cabashadaasi ka hadli doona qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona baarlamaanka hirshabelle walackiga xoogan ayay ka muujinayaan qamsoome la-aanta ee fadhiyada baarlamaanka maamulkaasi warar arrintaas ku saabsan ayaan goor idiin soo gudbin doona qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug dowladda federaalk soomaaliya ayay ka codsadeen in la xaleeyo tabashada madaxweyne axmed ducale geelaxaaf intuusa soo saaray galmudug ka madax bannaan tan dowladda federaalk soomaliya dhuusamareeb ay ka wado waxaad idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal dhabcabasho iyo walaacay muujinayaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada galmudug warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhasha dagaal maanta laba malashoobilaad ku dhex maray qaybo ka mid ah gobolkani galgaduud ee bartamaha soomaaliya dhimashadii dhaawac xoog leh ayaa jira wararka ugu dambeeyey ee xaalada goobaha lagu dagaalamay ayaan warar dheeriya idinka helna wararka ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobadaas nagu soo korinta barnaamij aan ku jiro ayaad maqli doontaan xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij aa ku dhegeysan doontaan heesta tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibka cumar axmed ibraahim saxiife ee barnaamijka farsameynaya waa mar kale iyo xulashada wareysada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweynay daan gadaal ka geli dib la xiraayo ma jiraan yow sheega ogeysiiya alla yow sheega yow sheega yow sheega ogeysiiya alla yow sheega
markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarka ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin isbuuqihibay adaytaa isbuuq isbuuqihibay adaytaa isbuuq isbuuqihibay adaytaa ismana oga isbuuqihibay adaytaa ismana ogay
alle qaybii uu naga xarimay intay qaateen kulliba
kulan wanaagsan ayaad leena saaxiibyal kusoo dhawey barnaamijka waxaan ku bilaabaya magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug oo ay ka socdaan arrimaha doorasho oo madaxweyne axmed ducaale geli xaafgaradan uu ka yahay waxaa hogeysanaya kulamada loogu aransanayaa sidii loo dhisi lahaa galmudug ka banax mada ka madax banaantan dowladda federaalk soomaaliya ay ka dhisiso deegaanada galmudug si gaara magaalada dhuusamre waxaana kulamadaasi loogu aransanaya sida galmudug halkaasi loogu saari lahaa islamarkaasna waxaa kulamadaasi qaadanaya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo guddida doorasho u dhawaadha soo magacaabay iyo xubno mucaarsan dowladda federaalka qorshaheeda dhuusamareeb ee ku welinaya madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf kulamada ka socona magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug gudoomiyaha guddida doorashada ee dhanka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ee magaalada gaalkacyo ayaan ka waraysana balxaadii ugu dambeeyey iyo halka ay wax marayaan
bismillahi raxmaani raxiim halkan sidaa la socotaanba waxaa yimid madaxweyne dowlad goboleedka galmudug waxa uuna ku dhawaaqay in dhismihii galmudug halkan lagu dhisayo wuxuu magacaabay guddi doorasho guddigaas ayaana waxa aan laiga dhigay guddoomiye ii doortay markii fadhigii koowaad uu guddigu isagu ishabeeyey oo arrimihiisii habraacii doorashadana wuu soo saaray tallaabada ugu horeysa oo marka afar iyo tobanka bisha in ay qabsoonka aan ugu talagalna waxay ahayd odayaasha saxiixayaasha xarayntoodii iyo wacyigelintoodii arrinkaa isagiina wuu loo bilowday waxyaaba iyadoo madadimana masmeyna marka hawshu hadda halkaasi maraysaa xarayntii odayaasha iyo wacyigelintoodii waa tahay maxamed xasan geelow sidaa ka dhawaajisay waxaa sheegtay in gaalkacyo aad ku sugan tahay isla markaana aad guddigii doorashada aad matalayso maadaama dowladdii ay dhuusamareeb doorasho ku qabanayso xaafna uu kasoo horjeedo arrimihii doorashada ee dhuusamareeb soofoodo laguma tilmaami karo arrimahan adinku aad ku howlantihiin
maya fawdo wax la yidhaahdo oo dhinaca ayaga aan ka wadnaahi ma jiro waxaa u baahan horta marka hore in la isla fahmo yaa galmudug maamulkeeda iyo doorashadeeda iyo nidaamyo samaynteeda yaa iska leh oo xaq dastuuri ah u leh ma dowladda dhexaa iska leh mase dowlad goboleedka galmudug ayaa iska leh marka aan kaa isla fahmno cidda shaqadaan iskale markaan isla fahmno yaa yaan garan karnaa yaa fawdo wada iyo yaa fawdo wadi sida dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedkuba ay cadaynayaan waxaa iska leh arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka isaga ayaa arrimihiisa gudaha u madax banaan xukuumadda markaa talada haysa ayaana mas-uuliyadda arrimahaasi ay saaran yihiin marka ma qofkii xaqa u lahaa sharciga ah shaqada uu qabanayo miyaa fawdo ah mise waxaa fawdo ah qofka aan sharciga u lahayn shaqada uu gobolka ka qabanayo waa tahay adiga iyo inta kula midkaan daydaya anigu waxaan qabaa aragtidayda way iska caddahay waxaa fawdo wada qofka aysan ahayn maandaydkiisii shaqada uu qabanayo waa tahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf dhowr mar wuxuu qiray in uu wakiilashadii wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejiyey in markii hore uu ogolaado inuu wakiilashadii ku wareejiyey kadibna uu gaalkacyo taguu diido maxaa keenay
taasi waa waa wax basiid ah weeye arrinkaasi way jirtaa inuu madaxweynuhu uu arrinkaas sameeyey oo uu wakiishay dowladda federaalka ah gaaldeeda arrimaha gudaha marka iyadana waxaa la rabaa in la isla fahmo oo marka hore yani si dooda ay u noqoto wax macno leh wakaalad yani in qaanuunkeeda dib loogu laabto haddii uu qof xaq uu isagu lahaa uu u wakiisho qof kale inuu qabto wuxuu xaq u leeyahay mar kasta oo ay u muuqato sidii uu rabo inaysan wax u soconaynin ama xataa uu isagu si madax banaan inuu xaqiisii la soo laabto ayuu qaanuun ahaan sharcigu leeyahay waa tahay doorashada wakaalad diido qofku istiqaalo ma diibin silkii kama tegin laakiin shaqada qabashadeediibuu u wakiishay mar haddii ay sidii loo baahnaa ee adeega ummadda ahayd ugu wakiishay ay ka leexdeenna wuxuu xaq u leeyahay inuu la laabto wakaaladiisa galkacayo sidaad la soconno hadda guddiga doorashooyinku waxay soo saareen jadwalkii oo adiga guddoomiyaha u tahay haddii maamulkaas oo gaalkacyo laga dhisayo aysan dowladdu aqoonsanayn siduu ku soco karaa
ayagana horta doodaha iyaga soomaalida dhibaatadana haysatahay waxay tahay bulshooyintu inta badan ee kuma mashquusho ama ma akriso dastuurada dalka u yaala dastuurka dalka u yaalahi waa sharciga la rabo in lagu kala hadin marka la isqabto dowlad goboleedka mar baa la dhisaa oo la aqoonsadaa oo yani dowladii jirtay iyo beeshai caalamka la isla aqoonsadaa wixii markaa ka dambeeya arrimihiisa gudaha yani marka masiir markaas ka dambeeya intuu aqoonsi uga baahan yahay ma jirto dowladda dhexe iyo dowladda federaalka ah waxa ka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka waxa ka dhexeeya oo keliya waa wada shaqayn waay wada shaqayn kale qolada waajibaad baa saaran marka waxa la yidhaahdo aqoonsi oo ku xiran dowladda dhexe oo dowlad goboleedka uga xiran maba jiraan sharci ahaan
waa tahay jadwalka doorashada ee dhowaan maalintii shalay ahayd lasoo saaray waxaa ku xusan in shan iyo labaatanka bisha koowaad la dooran doono guddoonka baarlamanka kowda bisha labaad laba kun labaatanka la dooran doono doorashada madaxweynaha jadwalkaas ma lagu laaban doonaa mise waa sida usoo baxu u dhaqangeli doona
anagu talagalkayadu sida uu u soo baxay inuu u dhaqangalan waayo laakiin wax kasta oo bini aadamku uu qabanayo oo shaqo ah wuxuu isagu damaanad qaadi karo siduu u rabay inay u dhacaan ma aha hadba waxay ku xirnaan doontaa duruufaha ee yimaada masaladu ma taagna taageero iyo iyo taageero badi iyo taageero yari arrintu ma taagna waxaan ka hadlaynahay waa dowladnimo waxa weya waa sharci dastuur qaanuun in lagu wada hadlo haddii shayga baatilka ah ay ummadoo dhani taageerto xalaal ma noqonayo marka taasi wax miisaanahu ay yeelanaysaa ma jirto waxaan kuleeyahayba wixii markuu wakaalada kala noqday madaxweynuhu wixii ka dambeeyey wax alla wixii shaqo ah oo ay qabtaani waa shay wax kabajilaan ah xagga dastuurka iyo qaanuunka caamka intaba
waa tahay magaalada gaalkacyo muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa kusii qulqulayay ergooyin waxgarad inta badan waxaa u badnaa inay xagga tagaan dadka soo gadoodsan arintan maxaa lagu tilmaami karaa
arrintu taa way ka way ka duwan tahay sidaas waxaa kusoo qulqulayaahi warka waa bulshooyinka galmudug wey waxaa kusoo qulqulayaa dadka hawshaas anagu hadda aanan uba arag inay sharciyad haysato ciddii lagu dhibaateeyey oo dulmi jirsantaahina dee inay meeshii ay dulmigaa uga bixi karta ay aadaahi wax culays oo ku jira ma garanayo
waa garta ugu dambeyn hadalka maxaa kusoo gabagabeynaysaa
hadalkayga waxaan kusoo gabagabayn lahaa mas-uuliyadda ugu sarraysa ee dalkani waxa ay saaran tahay madaxda dowladda federaalka ah sidaa ay u dhaqmayaanna sidii ku habboonayd ma aha sidaas darteed waxaan iyaga usoo jeedin lahaa inay dib isugu noqdaan oo sida ku habboon oo dastuurka iyo sharciga iyo mas-uuliyadda waafaqsan inay u dhaqmaan reer galmudugna waxaan kula talin lahaa inaad waxgisato oo adigu aada waxaaga samaysato iyo in wax laguu sameeyaa hilladay kala yihiin waxa laguu sameeyo qofka kuu samaynayaahi dan la-aan kuuguma samaynayo mar kastana dantaa iyaduna way ku dhibaataynaysaa sidaas darteed waana soo aragnay oo bilowgii qaabkii lagu dhisay baa nuucaa ahaa oo waxaa lagu dhisay galmudug waa waa la dhisay ee reer galmudug ma dhisan xukuumaddii markaa jirtay shan iyo tobankaa dhistay waxayna u dhiseen hadaf ay ugu adeegayaan daladooda siyaasadeed oo gaarka ama doorashada ahaa wixii dhacayna waa la wada ogaa markhaati bay lahayd maantana ee dawladda hadda waxa ay halkan ka wado waa wax ay iyadu danaheeda ugu adeegaysa waxay galmudug ugu adeegaysaa ma aha marka reer galmudugna waxaan odhan lahaa meel ay joogaan gudo iyo dibadda keel kastoo ay yihiinba in waxaan ugu baaqayaa ay isu yimaadaan ayadoodana ka tashadaan gudoomiyaha guddiga doorashada ee garabka madaxweyne xamud cali geelle xaafey magaalada gaalkacyo ayuu kaasaha ka warbixinaya halkay wax marayaan iyo guddoonkii iyo doorashada galmudug ee magaalada gaalkacyo xulasha waraasida ayaad dhegeysanaysaan radio canaha la socotaan saaxiibayaal gorar waxaan idiin soo gudbi doonaa warar ku saabsan maamulka jubbaland oo ka cabanaya faragelin dowladda federaalka ay ku hayso qaybo ka mida gobolka gudo ee maamulka jubbaland balse waxaa markan aadayaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed cabdi kaari oo loo yaqaana qoorqoor ayaa wuxuu garabta ku dhawaaqay in xilka iska caasilay wasaaradda howlaha guud ee guriyinta dowladda federaalk soomaaliya oo goordhoo cawa soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee galmudug wuxuu ku dhawaaqay inuu iska cesilay xilkii wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee guriyinta dowladda federaalk soomaaliya kadib markuu isku soo taagay xilka galmudug ee madaxtinimo shir jiraayad uu axmed cabdi kaari ku qabtay dhuusamareeb ayuu hadalkana ku shaaciyey soo dhoweynta iyo mahadcelinta kadib waa ku faraxsanahay inaan mar kale ku soo laabtay caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb iyadoo runtii horumar badan laga sameeyey laga soo bilaabo dib heshiisiintii la keeno maantay oo ay tahay afar iyo tobankii janawari oo baarlamaankii labaad ee galmudug uu noo dhisan yahay runtii guul weyn baa la gaaray horsocod weyn baa la sameeyey waxaan leeyahay intii ka qayb qaadatay guushaas la gaaray waa u mahad celinaynaa dhammaan qaybaha ay ka kooban yihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan iyadana idhaahdo baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug hambalyo mudanayaan iyo marweyn xilkiinna iyo hawshiinna laydin idmaday allah idinku garab galo runtii waxaa la soo maray jid dheer oo caddaynaya in ay reer galmudug go'aansadeen inay hore u socdaan dhinacna iska dhigaan wixii dibudhaca aniguna waxaan u soo diyaargaroobay horsocodkaas iyo horumarkaas inaan ka qayb qaato ku hoggaamiyo weliba insha allahu tacaala intaas waxaan rabaa inaan u daayo mahadcelinta ma raba inaan baarlamaanka iyo howlahoodii iyo aan ku sii dheeraado intaasaan mahadcelinta u daynayaa mudanayaal iyo marweyn waxaan rabaa in halkaan idinkula wadaago waxaan ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo halkaan idinkugu caddeeyo insha allah inaan banneeyey xilka wasiirnimada xukuumadda federaalk soomaaliya istiqaaladaydii waxaan u gudbiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre waxaan ugu mahad celinayaa markaan ugu mahad celiyo madaxda qaranka gaar ahaan ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muddadii fursaddii ay siiyeen ugu mahad celiyo muddadii aan soo wada shaqaynay iyo kalsoonidii aan kusoo wada shaqaynay inaan uga mahad celiyo waxaan rabaa sidoo kale halkaa inaan uga mahad celiyo golihii wasiirada ee saaxiibaday ahaa ee aan soo wada shaqaynay muddada saddex sano ah waxaan rabaa sidoo kale inaan halkaa uga mahad celiyo wasaaraddii wasaaradda howlaha guud wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha shaqaalaha dhammaan inaan idhaahdo mas-uuliyaddiinna si wanaagsan insha allah allah idinku garab galo waxaan rabaa inaan janiskaas maadaama aan ku jiro howl kale aanan ka xayirin ummadda soomaaliyeed in loogu adeego oo uu ugu adeego qof kale oo soomaaliyeed xaqu leh inuu ugu adeego waxaan rabaa mar labaad inaan madaxdaydii madaxdii qaranka u mahad celiyo sida wanaagsan habooneed ee aan hawlihii ay ii idmadeen oo ummadda somaliyed ii idmatay aan u soo wada wadnay inaan ka mahad celiyo aad iyo aad u mahadsantihiin
wasiir dowlaha hore ee wasaaradda howlaha guud ee guriyinta dowladda federaalka soomaaliya axmed cabdikaari oo la yaqoon qoorqoorn ayuu kaas ahaa sidoo kale ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee galmudug xulusha wareysada ay dhegeysanaysaa reedhiyo cunaha ula socotaan saaxiibyaal wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sii aadan oo ku sugan qaybo ka mida gobolka guud ee maamulka jubbaland ayaa war-saxaafeed ka soo saaray faragelin uu sheegay in xilligan ay ku hayso dowladda federaalka soomaaliya si gaar gobolka guud ee jubbaland war-saxaafeedkan ayaa xag ku buuxda ka bixinaya qodobo ay ka mid yihiin dhibaatooyin ay dowladda federaalka soomaaliya jubbaland sheegtay inay ka wado gobolka guud ee jubbaland xargii wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur oo loo yaqaana jinan oo in ka badan dhowr bilood ku xiran xabsi ku yahay muqdisho islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya ay ku soo eedeysay in falal xaquuqul aadanaha uu ka geystay qaybo ka mid ah deegaanada luuq doolow iyo qaybo ka mid a ku tirsan degmooyinka maamulka jubbaland si gaara gobolka gado wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka jubbaland maxamed axmed cabdi ayaa war-saxaafeedkan uu soo saaray madaxda ku-xigeenka maamulka jubbaland reer jubcada oo uga warramay
war-saxaafadeedka de waa aragteen ummadda soomaaliyeed oo dhan way aragtay kollay dhaliisha meesha ka jirtana waa waa waa la wada dhegaystay waxaanu soo jeedinay waxay ahayd in dawladnimada nooca hadda loo wado aysan soomaaliya u anfixin dhibaatada lagu hayo marka maamul goboleedyada jubbaland waa lawadiixi ka dhacay iyagoo xaq u leh inay doorashadooda iyo mataqaanaa dantooda ka arrinsadaan in la afduubay oo aan laga rabin in dirris laga dan laga gaaray laga rabo dan markaas qofku rabo iyo si asagu uu jecel yahay inuu waxu fuliyo oo ummadda meesha joogtana aan laga fikirin waad arkaysa wixii ka dhacay mataqaanaa wasiiradii iyo maamuladii dadka mas-uuliyiintaas si loo galayay waad arkaysa dadkii mataqaanaa masaakiintahayoo diyaaradihii iyo meeshii mataqaanaa islaan umugaysa laga soo qaadi lahaaba in albaabada loo soo xiray marka dan shaksiyeed iyo dan ummadeed waa kala weynta waaintaa wadanku federaal buu noqday federaal hadduu noqdayna systemka uu u noqday oo laisla qaatayna soomaaliya waa wada fahamsan tahay sida uu yahay in lagu tixgeliyo yay ahayd federaalka markii la qaadanhayey dawladdu maamuladaan inta u tagtay iyadu ma hagaajin maamullo iyagu soo diriray oo dalkan mataqaanaa wax badan u soo maray oo dhishan baa loo yimid qaabkii ummaddan soomaaliyeed isu raaci karto yaa wax loo wajahay in qaabkii la baabi'iyo oo qaab cusub oo qof gacanta ku jira la galo yaa mataqaanaa hadda wax loo gurgurinayaa annagu hadda halkaanaan joognaa waad ogtahay maamuladii degmooyinkan luuq iyo balaxaawo iyo doolow iyo sida loo galayo waa aragtay maamuladii ka jiray in dad kale loo adeegsaday wiilashii guddoomiyayaasha ahaa in mataqaanaa haddana niman nabad gugida loo soo diroo leeyahay hala kala gooyo wax oo dhanna waa siyaasad laga rabo in aan dadkaanu israacin marka ninka fahmila war ummaddu israacay wax ku ta ee in ummadda layska hor keeno dawladnimo ma noqoto dawladnimo waa dadkan oo la ogolaado inay ayagu is ogolaadaan kadibna tale isugu yimaadaan laakiin haddii afkana laga sheego in federaal la yahay haddana loo adeegsado dantaydaan ka fulshanayaa hadee waxaa weeye waa kala xumada maanta jirta weeye ayadaanu ka hadalay oo ka dignay oo qodobo qodobaynay soomaaliyana inay meel xun ku socoto qof walba hadda waa ujeedaa sababtoo ah nin ra'yigiis ama dan qof leeyahay soomaaliya kuma meel marayso waxaa weeye qofku inuu marka hore ka fakero waxaad la dirirayso waa dad marka horeba horta fakarkaaga waa inu- inuu yahay waxaad la dirirayso waa dad iyo maamullo dhisan adiga marka inaad guulaysato oo dantaada ummadda ku qasabto nina kaa yeeli maayo waxa dadka ka dhexeeya waa inaad ka noqoto dhinacaaga ka istaagto oo ummaddu dhanka isu raacayso oo isu ogoshahay ya haddii aad maamul rabto aad ayada except garasho wey laakiin haddaad tiraahdo anaa idhi anaa idhi hadday jirto dawladdii soomaaliya ma burburteena waa taagnaan lahayd waa gartay een, Soomaaliya lama wasiir soo intaas aad sheegtay yeetaa cidda mas-uuliyaddiisa aad dusha ka saaraysaan si cad dadkan dhegaysanaya u sheeg intaas oo dhibaata oo dhacaysa waxaa iskale waxaa weeye horta mas-uuliyadda een, hal qof baa leh waa la keeni dhihi karaa maayo dawladda soomaaliyeed dawladda soomaaliyeed annagoo dhan baa wada ah Mhm.
dadku markay hadlayaan waa inay wax kala saaraan Waayo.
mas-uuliyadda waxaa iskale maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay u kala bixi la'dahay dadkan si loo maamuli lahaa weliba markaan runta ka hadalno Mhm.
aniga iyo cabdullaahi ninka la yihahdo maxamed cabdullaahi farmaajo hal xildhibaan baa naga dhexeeya marka soomaaliya wax qaybsanayso cidna iskama kaan dhexeyso aniga hadda kula hadlaya ma garat waa gartay waxaa weeye wuxuu fahmi la'yahay hadduu fahamsanan yahayna dad baa furaha ka luminhaya oo raba ummadda inay iska hor keenaan si uusan waxba u noqon anugu waxaan rabaa marka mas-uuliyadda maanta asagay saaranta dawladda federaalka ah soomaaliya oo dhan bay xukusaa maamul goboleedyadu dawladda federaalka ay kamid yihiin sharci gooniya ma leh laakiin waxaa weeye xeer hoosaad bay leeyihin waxaa la rabaa marka ummadda soomaaliyeed waxa loo sheegaya in laga daayo dadkan soomaaliyeed oo soddonka sano soo dhibtooday dagaal sokeeye soo galay dhibaatada kasoo dhex dhacday inaan mid kale lagu celin ee dhanka ay u guuri karaan loo rabo maxamed abdullaahi farmaajo waxaa ku fiicnayd inuu maamul goboleedyadana siday yihiin ula dhaqmo doorasho tuwantuwanka ah hadduu ka fakarayana uu dadka la hesiiyo laakiin haddii caqligiisa soo gashay guri walba albaabka u soo xir si dadku kugu ogolaadaan haddii isaga albaabka isu soo xirhayo oo oo mataqaanaa albaabada iska xiraya nin uu wax ka soo xiraya ma jiro dadku ayagoo dhisan buu u yimid oo soo diriray mataqaanaa la soo diriray ururada xag jirka ah ayagu soo kala dhintay kadib isu soo fayoobaaday oo isu wax isku soo darsaday oo is ogolaaday dadkii intaas soo diraandirinayo soddon sano maanta hubka in laysugu dhiibo maxaa cabdullaahi farmaajo hadda waxa ugu daran waxaa weeye oo dhibku ka jiro jubbaland wuxuu ka bilaabay inuu isku diro ogaadeenii maraxaan
waa gartay soomaalida kalena dhinac ka fito wa- wa- ma meel uga dhow baa jirta xildhibaanada marka four point five wax lagu qaybsanayo waa mas-uul meesha uu aan- ku xisaabtamayo soo ma mas-uul taas annaga ma hayno in madaxweynaha een, oo Ma tahay.
jubbaland ka bilaabay een, arrimo waxaa la rabaa qabiil ah laakiin annaga waxaan ognahay keliya waxay tahay in Ju- Jubbaland ee doorasho ay ka jirto.
wax kusoo kordhinayo waa maya fakarkaas haddii mid asaga mataqaanaa wax mataraha uu la talinhayana inuu iska qabto oo yidhahdo radeerow soomaali hadda lama xoogi karee xilligaan xoogna hala gaaree balukaadi haddii asaga maskaxdiisa noqotayna isaga maskaxdiisa hadday noqotayna waan la talinaynaa waxaan leeyahay noocaas wax laguma laguma wadi karo een, soomaaliya waa federaal sida ay federaalka u qaadatay ula shaqeen laakiin hadda waxa muuqdo aan aragno soomaaliya federaalnimadana waa laga luminayaa doorashta inaysan qarsoominna waa laga shaqaynayaa in qofka dambe oo isoo sharaxaya la aamini waayo na waa laga shaqaynayaa marka soomaaliya inay mugdi gasho yaan hadda u jeedna annagu kuma jeedno soomaaliya laga rabo federaalkiisii loogu talagalay iyo- iyo wixii ay ku heshiiyeen soomaaliya hadda qaada ku socoto ma aragno inta hadda hogaankan noocan u shaqaynaya jira waad aragtay tusaale markaan usoo qaadanay galmudug ee labada nin oo meesha joogtay oo galmudug bay ka yimaadeen Een, waxaa la rabay dadka ayaga ay ka dhex yimaadeen xitaa cadaalad inay ka dhex raadiyaan waad arkaysa idaacadaha waxaa ku qoran wiil kow iyo toban qabiilo yaa farmaajo ciddoodu mataqaana jifadii ee, ee, mataqaana haysata hadda oo leh xubnihii aan ku heshiinay bay la tageen qaybta kale waa sidoo kale had marka kalidabacday oo soo sharaf kuma dhalato war adduunkaan gajuub waa ka gudbi xoog waa ka gudbi qof la dhacayo waa ka gudbi lama walaalahan haddaysan jiif ku ahayn is ogolaan karin midda kale waxay ahayd in cadaaladda dadka ay u daayaan dadka maamulkooda iyo gurigooda haddii lagu farageliyo oo la yidhaahdo wiilka berihii soo dooran doona aniga yaan anigu keensanayaa dadkana albaabada usoo xiraya dad Waan hadda gartay, xoolo een.
maaha. maanta nin soomaaliya wax loo sheegaya ma jiro qof walba wuu ogyahay meesha wax u socdaa waayahay een, wasiir waxaan rabnaa een, inaan- inaan inaan- soo martay iyo sida looga bixi karo waayahay een, anaa keligay marka wax aqaan keliga haddaa wax taqaan wax keligaa kuu araadi laakiin wax umar ka dhexeeya inaad ku galgalato maaha wasiir waxaan rabnaa inaan ogaano een, jubbaland keliya hal maamul maahan ee dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan maamullo kale ayaa jira maxay tahay idinka een, mar kastaba een, cawshada ama eedeynta dowladda aad u jeedinaysaan oo soo noo noqonaysa aad hadda war saxaafaedka ku sheegteen een, degmooyinkan doolow iyo cabudwaaq ay shacabka halkaas lagu dhibaatay aad sheeshaan ciidama sheegeen dowladda u adeegsato waa kuwa ciidamadaasi aad ka cabanaysaan horta dhibaatada jirta waxaa la yidhaha haddii bool timaado gudoqarsiinyo waa waa waa dhib Waan gartay.
waxaa weeye dhibaatada jirta oo aan soomaali weli loo sheegin Een, waxaa laga shaqaynayaa oo maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka shaqaynayaa horta dadka jubbaland jooga maadaama doorashadanadii annagu aan qabsanay ayaguna ay leeyihin waa diidanaha oo aysan raalli ka ahayn madaxweynaha annagu aan dooranay oo annagu intaan mutashanay aan ku darsanay saddexda gobol ay raalliga oday iyo wiil iyo wasiirihii xildhibaanka ka dhexle ka tahay maadaama aan asagu ogolayn oo uu rabo mid asaga uu rabo inuu keensado wuxuu ku talagalay in uu dadka isku laayo waad og tahayoo niman uu soo diray mucaarada kismaayo doorashada markii hadda aan joognay la keenay oo madaxweynaha ku jifa ah inay la diriraan oo dagaal geliyaan oo ogaadeen la isku laayaa loogu talagala waan Ma gartay dhicin oo taladaasu waxaa weeye inay saas tahay waana ogeyn waana ka digtoonayn waa socon weydayoo waxaa loo soo wareejiyey gobolka gado maraxaan iyo ogaadeen in la isku diro si maamulkaas u burburo ama loogu gorgorsamo ama nin aan degaankaba ahayn oo madaxweyne iyo tale ka raadiyo yaa mataqaanaa ee la isugu diray maamulka waxa maamulka u degilayahay marka ee oo doolow looga qaadayo wiilasha jooga oo wasiirkii loo xiray waxaa weeye in la diido dawladdu inay shaqayso maamul goboleedkan dadka wada dhistana ay noqdaan dad islaaya oo kala dhinta awoodoodana la kala dhantaalo laakiin ma waxaa weeye waa waxaan suurtagal ah waan gartay een, midda hadda wasiirka aad sheegtay een, dowladda ee soomaaliya ee hadda ay xirtay garoonka muqdisho ee ka qabatay waxaa lagu soo eegay wasiir janan in tacdiyooyin kala duwan uu ku geystay degmooyinka een, doolow iyo sidoo kaleeto luuq marka idinkan waxaad leedihiin sharci darro ayay een, dowladda ay ku xukuntay marka xaggee wax iska qaban laayihin waxaa wax iska qaban laayihiin ma ahan sida dadku u yidhaahdeen ma ahan haddii ay jirto qofka in dembi lagu haysto dembiga lagu haysto yaa banaanka lasoo dhigaa cadaymaha yimaada dembigu waa inuu cad yahay laakiin waxaanu ognahay wasiirka in loo qabsaday in asaga iyo mataqaanaa eh, eh, ma- madaxweynuhu ay layska hor keeno oo la adeegsado oo la yidhaahdo wasiirkan ha la xiro waa awood jirta gobolka gado laga soo xiro kadibna mataqaanaa wixii haray oo maamul ahaa loo yeero sida aad arkayso etoobiya inta loogu yeero la yidhaahdo ee, diida dowladda jubbaland madaxweynaha ka hor imaada madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada meesha jooga kala caysha marka dadkaa diida degmooyinka kasoo jeeda dadka in laysku diro yay ahayd waxa wasiirka loo qabsaday ee ma ahayn dembi hebel buu iga galay ah iyo hebel buu ka gala wixii dembiya xeer bay leeyihin wixii kale oo xarig tuurana xeer bay leeyihin waxaa weeye wasiirku wuxuu u xiran yahay in maamulka jubbaland la, la burburiyo oo layska hor keeno dadka wax isku darsaday oo maadaama labadaas awoodood ay yihiin waxa meesha ugu weyn midda lala dirirayana dagaalku ku socdo midaana la shirqooloo la qabto
wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka jubbaland maxamed axmed cabdi ayaa kaasaa ka warramayey ee, nuxurka war-saxaafeed oo soo saaray madaxre- madaxweyne ku-xigeenka jubbaland lagu warramayey faragelin uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku hayso maamulka jubbaland goor waxaan idiin soo gudbin doonaa xeerkii saxaafadda ee soomaaliya oo maanta golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ansixiyeen balse waxa markaa aan yaa galmudug guddoonka doorashada ee baarlamaanka galmudug ee ku sugan dhuusamrab ayaa maanta oo talada waxay shaaciyeen shuruudaha laga doonaya qofka u tartami doona xilka guddoonka baarlamaanka ee galmudug shuruudaha guddiga soo saaran oo ay ka kooban siddeed qodob ayaa waxaa ugu muhiimsan inuu yahay muwaadin soomaaliyeed kana soo jeeda deegaanada galmudug iyadoo kale ay haysato shahaado jaamacadeed ama wax u dhigma xilka u tartamaya oo ah guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale labada ku-xigeen sidoo kale shuruudaha waxaa ka mid ah in ugu yaraan uu leeyahay shan sano oo khiyrada hogaamin maamul ah inuusan la gelin fal dambiyeed ku mutaysan karo xukun maxkamadeed musharax gudoomiyaha ayaa waxaa sidoo kale guddiga doorashada laga doonaya ay sheegeen lacag dhan toban kun oo doolar halka musharax guddoonka xubeenkana laga doonaya saddex shan guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug shan kun oo doolar iyadoo ka nabaadna ay sheegeen in laga doonayo qarash dhan laba kun iyo shan boqol oo doolar xulasha waraasada ay dhegeysanaysaa harin dhawcinaha ula socotaan saaxiibayaal magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kulankaasi ajeedadu wuxuu ahaa meelmarinta xeerka saxaafadda ee soomaaliya oo hargeysay wasaaradda hurafinta dhanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan muuse sadiyo lixow oo ka mid xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in sharcigaas uu yahay mid meelku dhaca ka saxaafadda soomaaliya islamarkaasna uu yahay sharci lagu cadaadinayo saxaafadda walow marka hore aysan jirin uu sheegay saxaafad madax bannaan oo si ertu u hadli karta ma madax adeegaa dadkuu soo kordhay ma ogi dad badanna waa laga tegi aniga xaaligaaga tega mali kuma jiro dadka lasoo magacaabo laakiin raalligan ka ah warkaygaa adagoo wax jiraan sheegaa wuxuuna in ruulka sheegay u baahan yihiin maahane maalin walba in been lagu cabaado ma fiicna nin cabsahaayo inuu meehow naga rabo naga baxshano ma rabo anagu ilaahayaan ka cabsanaynaa wixii nagu dhici rabana hadda ka horaa shir waxaa jiray ninkaan cimraynin ceelba geey cirkaa wax looga soo ridaa ceel haddaad dhex geliso walxaa cirkuuga soo dhaca waa ku dhacaya sidii gantaalkan maraykanka oo qoftii la rabo madaxa looga dhiftoo kale waayo ninka celka laga qaadi rabo saan xel ku haymaa isagoo lagu shaqaystaa haddana la eriyaha annaka dadkan dalkan doorashaa ka soo socotaa layidhi doorashada ka soo socota xisbiyo badan aa doorasho gelaa xildhibaanadan doorashaa laga rabaa inay u dareeraan dadkii wax ka sheegi lahay beriga hadday xaqiraan oo wax kasoo sheegi lahay oo haddii wax la beenayo sheegi lahay hadday beriga xaqiraan berritia wax kasoo sheega oo wasaaradan kaliya baxdo oo sanduuq wax lagu shubahayo kaliya in lagu shubto ay halaha hadda fadhiya meesha kaliya ay soo baxaan oo ku xidhaysan biilla soomaaliya oo wasiirada ka ah iyo madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan hadday soo baxaan wixii kalena bannaanka lagu dhigo ood idinku ku jirtiin wuxuuna idinka aad ansixiseen xaggeed hadhow ka gelaysiin haddaa la rabaa waxa inaad meel iska saartiin oo dadka xaquuqdiisa aada ogolaatiin sida xaqiinna loo sheego guddoomiyaha guddigan anigu guddiga u mahad celi maaha sababtoa hadday saxaanan u mahad celi lahay hadday dadka wada qoraan oo qofna yidhaaheen waxaada lama qaadan qofna yidhaaheen waa la qaatilo u mahad celi lahay laakiin indha adeega iyo inta lala soo istaaga lama qaadan lama qaadan lama qaadan lama qaadan ma lagu faanaa waay wasiirka wasaarda dhoofinta dhaanka dalxiiska dowladda federaalka dhankiisa uga hadlay wuxuuna sheegay in sharcigan uu yahay muhiim islamarkaasna wuxuu sidoo kale u mahad celshay xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya sida wanaagsan ee sharcigani ay u malmariyaan haddana markii laba kun iyo lix iyo tobankii la ansixiyey haddana review ama dib u eegis uu hadda wareegii ugu dambeeye aqalka sare marayo weyn marka waa sharci si weyn looga baaraandegay lana barbar dhigay shuruuc aad u fara badan oo la barbar dhigay oo kuwa geeska afrika kuwa carabta iyo kuwa dowladaha horu maray baa la barbar dhigay sharci si weyn looga taxadiray waay adduunka oo dhanna haddaa tagtaan deebaaji bay dhigaan marka ay furaayeen tifiyada iyo raadiyaasha waa la fiirin karaa marka taa halkaasaan kaga baxayaa qodobka saddex iyo tobnaad shati iyo frankwest dadkii hore u furnaa waxaa la marsiinayaa nidaamka hadda qaabka uu sharcigu u amrayo laakiin waxaa la ballan qaado sharcigu ballan qaaday in xaruntoodiina u furnaanayso farankuweskoodiina ay lahaanayaan oo aan wax saamayn ah xaruntaas dhib ah loo geysanaynin marka isagana intaasaan kaga baxayaa markaa walaalayaal haddaan soo koobo sharci markii la qorayo waxaa khasaba inaada ku fiirin xilliga aad hadda taagantahay xildhibaano badan baa yidhi sharaf alhasiiyo xilliga inaada ku fiirin oo aad u fiiriso wax jiraya oo ummaddu ay leedahay oo wakhti badan soconaya marka anigu waxaan leeyahay sharcigan haddii la celiyo iyo haddii aad ansixisaanba wuxuu noqonayaa ka ugu softisan ee jira buu noqonayaa marka golaha ayaa go-aanka iska leh intaasaan ku gabagabayna mahadsantii
gudoomiyaha guddiga ee saxaafadda iyo arrimaha bulshada ee aqalka sare baarlamaanka soomaaliya dhankaas uu hadlay wuxuuna sheegay in sharcigaasi wax badan ku bedeli doono xeerka saxaafadda soomaaliya qodobka saddex tobnaad ee ka hadlaya xilliga kala guurka farqada koowaad iyo labaad lama qaadan xeerkan wuxuu damaanad qaadayaa in warbaahintii hore u shaqaynti warbaahintii horey u shaqayn jirtay xeerkan ka hor loo ilaaliyo magaca iyo farankuweyska nuqulka kama dambaynta ee hidis sharciyeedka guddiga horumarinta arrimaha bulshada ee baniaadanimada warfaafinta iyo dhaqanka ee golaha aqalka sare xubnihiisa senator axmed macalin cumar senator senator aadan cabdi aadan senator samsam daahir maxamuud senator doctor cusmaan maxamuud maxamed maxamuud dufle senator muno cumar xasan senator nuuro faarax qayb gudban barnaamijka soo garnaad ku soo dhawaatan xubintaad ku xisaabadneed ee kalamaan waryaada kalamaan wax tegey iyo wax yimid midna ma ogidini war anaa idiin haya maanta macnihii dhegna waa barkanaa dhegna waa hogaannaa miyaad ka waddaa wadka rabbinoo haaye war sheegna waranlo adinkoo sugoo hayna war ma axmed madoobe iyo dowladda heshiiye war ninkan war ma haye maanta waa maalintii diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka galmudug war galmudug miyaa madaxweyne dooratay war war ma haysiine tiifigii qaranka waxaa laga sii daayey naagta wasiirka arrimaha dibadda kenya eedeetimaha biliqada wadatay in xilkii laga qaaday maalow ma bililiqadiyaa xilka looga qaaday war waa si dalacday wasiirka gaashaandhigaa laga dhigay war tiifigii qaranka naagtii la yidhi badda haddaa afku keeni weyda xoog ku keen warkeeda maxaa ka galay war ra-iisul wasaare khayre uhuru muu iska baraajeeye oo khadiijo maxamed yidhi wasiirka gaashaandhiga ka dhiga war waa waalateena warka naga koobiya dooratoorow ciidankii shala qabsaday wax dagaala kuma haysan qabsanoo kalama haysan kulmin tartiibkooda ku galeenoo magaalada isugu sawireen xalana tartiibkooda ay uga soo baxeenoo kuwii kalaa soo galay saaka uga haddii ciidankii tartiib uga baxay kuwii kalena aal yaray ku soo tartiibsadeen miyaa tiri adho abdulow war ma haysto taqaarabu taqaarabu taqaarabu maday isaaqowhow taqaarabu mina tira tafaaraaquna waa tege taqaarabu mina tira tafaaraaquna waa tege wareer kalmaana waxaad joogteen maanta haddana ma tabliiqaad noqoteen war tabliiqu waa culummo fiicane waa ila meeraysa kuwani taqaarabu iyo tafaaraquba tooratooroobay taallaaye waxaa la yidhi telefoonno badan baan maqlaataarna waan helay tooratoorow laya ciidankii waa ka soo tegey waana lagu tashaday baa la yidhi qaabka ay tahay waniyow adiga waxaas ma taqaanide isbasa bulitico ayaa la yidhaahdaa waa tiba italyaani war anugu waxaan la yaaba xalay afayeen u hadla dowladda ismaaciil oranjo oo xuseen gurmud waraysanayay wuxuu yidhi ciidanka dowladdu meesha ay qabtaan dib dambe ugama baxayaan tooratorowna waa sidii loo qabtay oronjawarku afkiisa kama dhammaan ciidanku muggay tooratorow ka soo hadaafayeen war waxaas ma taqaaniine waa siyaasad amerikaan ambarow itaaliyaan amerikaanaad ku jirtaahe ciidankanu waa ciidankii soomaaliya danab aana la yidhaah dabkaa habba eh war markii shalay la yidhi ciidanka dowladda tooratorow qabsaday laba islaamood oo sheekaysanayoo midocalacanaysaan dhagaystay waxay tiri ninkaygan tooratorow ku dacweeyey nimanka meesha joogana waxay iga ballan qaadeen inay iga furayaan lacag badanna iiga qaadayaan kadibna shalay waa ay soo waceen oo waxay dhaheen imaad lacag iyo furriinkiiba waa ku haynaa maantana ciidankii ee qabsadayaa la leeyahay ayahe tii kalena xay ugu jawaabtahe war way ka darneeda iga dhegayso waxay tihi dacwadii dhulka ayaan meesha ugu tagay aniguba waan u laaban rabay oo ciidanku marka hooyooyinka soomaaliyeed ayagoo u naxariisanaya miyay ka soo laabteen war amiirkii waa xukumi jiray oo islaamaha meesha ku ballamiyey ciidanku waa soo qaatayna la yidhi marka shuutaa loo keenayaa islaamuhu halkaa ugu tageen war hataa amiirkii lacagta aruurinay waa la soo waday ninkii uu lacag ka hayne shuutaan ka doonta war qolo idinlan isku waalatay anigu waxaan idin leeyahay dowladnimadu waa gaabis weli geedi socodkii wakhtigiina soo gudageliyo wuu isgurayaa ammaankii gacmaha uguma jira gobolladeennii gogolxaadna uma ay samayn food si loo galee laba gebi dhexdood bay bulshadu gurro socotaaye ilaahow adigu noo gargaar guulla waa adii yaahu adiga maamugga dawladnimo ununkana baraaya war lankuun gobayeymay baan fahamay batuulo batoofa u hayta bironiinku siibe warmaday isaaqow hadday jiri lahaayeen dad xuquuqda suugaanta ilaalinaya adiga waa lagu xidhi lahaa gaar shirana kama baxdeen gabaga gaboose waxaan u fahmay astaanta qaranka ha la bedelo lagasa yeeli maa horta anugu waxaan la yaabanahay madaxweynaha hadda jooga kuwii ka horreeyey astaan qaran ma ahayn miya ayagaba waa la bedelay war senatar xaaji muuse suudiyalaxu wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo maalintii xilka lagu wareejinayey iyagoo meel qurux badan la goglay oo fooq sare roog cas loo dhigay oo ciidan loo diyaariye salaan siiya oo madaxdii ka horraysay safanta oo kii xilka u tirinaya kuwa ugu horreeyo markuu membarkii tagao lagu soo dhoweeyey ayuu khudbadteedii wuxuuna yidhi dowladdii kacaanka iyo middaan anugu hadda maanta madaxweynaha ka ahay dowladii uma dhaxayn awow awow haye war widaado hadda ka hor hatajiha furyaleri widaal ansaati meertay widaadya oo furunya mukoofurungaari ka kale ansaati oo furunya waarti mukoofurungaleri kiinga wiilay ansaati ma eray kasaase lamadi widaadada kamareenba badbalan ahayti hartagana ka furunta haa madaxweynaha waa runtiis macawisle iyo u n c ba jabhadu uma dhexayn war senatar xaaji muuse suudiyalaxo wuxuu yidhi qurbajoogta kuwa ugu xumaaya noo soo hormaray laakiin kuwii fiicnaa weli waa maqan yihiin farriinteenna anaga gaarsiiyeenoo kuwaasoo noo yimaadeenuu yidhi yaa xaajiga xaa ku dhaca ma diyaas bara diyaas bara noo dhaanta xaajiga xaa ku dhacay qurbajoogta fiican haddii dalka lagu soo celsho yaa lacag soo diraya war biyaha webiga markay fatahayaan kuwa ugu horeeya waa dhiiqo kuwa ugu dambayna waa xadhed war senatar jenaraal cabdi qabdid wuxuu yidhi haddii lixdan jir waa beeshin ciidamada la yidhi macnaheedu waa qof wax og lama rabo anna cabdi qaybdiidoo yaaban mugaan maqlay aan waxa jira la sii yaabay war ilaa maanta samatartaad haysaane imise samatar baad leedihiin horta adiga waa maran tahaye jenaraal maxamed cali samataray kaaga dhegan tahay oo waa dhinta allah u naxariistee anugu waxaan la yaabanahay maxaa cali samatar wuxuu somalilan ka hadlayo gaarka anigaba aqalkaygii habar wax ogaa joogtay waran dheergarad mayfadoo iyaalsi yaali weydiiyo hay war odayaashaas waxoogaa sheegaysiin kuwii beeshin aad tihiin la yidhi soo maa war odayaasha wax og cabdixaashiyaa u horreeya maandhow haddii oday wax og la rabo jawaariyaa meesha joogi lahay war aqalka sare maanta heerkii saxaafadda ee ansixiyeen werigii hagdhooreen maaha war warninkii helaa tala wacan helaa la yidhi war nimanyahu waxaa la yidhi waardiyaha askarigii lahaa laamigana taagan iyo tuug daduu lahaya rabo baqaya laakiinse khiyaanadana lagu layliyoon jaanis luminaynin laadhuu telefoon midkii laba gacmood tuurta oo madaxa laalaadiyaa laga libaystaa warwar ma haysaane ilka casiy dadka laaya wuxuu yidhi askariga boojaysan waa ku baashaalnaa war wuxuu yidhi midka qoranku u laalaado taasaan u abbaarnaa midka feejiganna waa ka gembinaa war kow askarta waxa lagu gaado waa internetka oo teleefonka laga gala war waxaa la yidhi wixii loo dirtiyo waajibkaba kii isaga weecda waraabaha midkii daaja iyo weerka hilibkeeda waalkeed markuu kala haroo meel warraca geeyo isagoon wax lagu sheegta iyo waran ka yaabaynin oo weli inuu waaro rabo siina wada hawsha waxaan dhahay daduu woodka xiga way kan leeyahay aryaa waarix aad ka rabtaa berigowba lafta gareen la shiraya waxayna ka wada warrameen sida fatahaadaha looga hortegi lahaay waruna masale garuuninga kuduubtaana urudkii nabad in dholaaliy urudki higeenkiya wada hadalanmana ertaana arsugmadeeyow yaraankii ilmo gareenna galmudugow ka soo socdaahe how ninkii waa reersan weeligiis waqooyi koofuurow yiira ninkii waa reersan weeligiis waqooyi koofuurow muuda adeer cabdullowna garan mayside waqooyi galbeed beri horeaanu bedelay magacaa somalilan baana la yidhaahdaa annaga iminka se xaaladdu way nagu adag tahayoo meeshii muuse handaraabtay warwar ma haysiine faysal calawra wuxuu yidhi madaxweyne muuse bixi waay afligadey caagni waa igu dhuftay war faysal cali waraab wuxuu yidhi arrintaani markii ay dhacday muuse waxaan ku ballannay inaana sheegin laakiin cadhada iga badato hadda waan sheegayaa ballan laga baxo ballan laga baxay leedaha miyow ka wadaa nin dharbaaxa quure dugsaday dhaqayadeed maal faysal miyaanu maqal war faysal cumar xaashi maxaa u geeyey inuu muuse bixi sawir ka qaado faysal cumar mushtaega allah u naxariiste aniga heesihiisaan jeclahay ambaray wax kale ma ogida boqor faysalka sacuudigu ebedkiis ma heesin war madaxweynehaynu cumaan uu ku sugan yahay boqorkii dhintina waa ka taxsiyey kan cusubna waa salaam weligiisna ma haysina hanabina aryaadhaha madaxweynuhu mugow u taga boqorka cusube cumaan ee uu u taxsiyey haaya ma yidhi jaqday kuugu jirtaa jiradii aabbahaa jabsiise
jiradii aabbahaa jabsiise jiradii aabbahaa jabsiise war madaxweynuhu boqorka cusub ee cumaan markuu la kulmay wuxuu yidhi adiga shacabkaagu kuma dooran laakiin aniga shacabka soomaaliyeed ay doortay madaxweynuhuma markuu dala ka buxuu nanabaya weligeen maanaan doorana mindha xildhibaana lacag ka qaataa doortay war xildhibaanada waa tiri badnaayeen madaxweynahana shacabku waa hayste waryaa xildhibaanadu waa wakiiladii shacabka markay maqleen shacabku madaxweyne farmaajaa la doortanaa waa kii ooda soo jabiyo soomaaliya oo dhan saysan u dooran aan ku dheefnaye markhaati waxaan ka ahay habeenkaas inaan jidaadku xirnayn haddana meel la mara aan la arkin anina markhaati mayka ahaa dib dambe jidmaan hirow inowsa eri aniguna markhaati waxaan ka ahay shabaab inuusan joogin haddana beledka ka buuxiyo aniguna markhaati waxaan ka ahay madaxweynuhu inuu madaxweynihii la doortay yahay anna waxaan markhaati ka ahay somalilan inaanay ku qaracsanayn markhaati waxaan ka ahay aniguna maalintii la doortay inuu hadda ka cabsi badan yahay markhaati waxaan ka ahay inaanan mar damba loo bannaan baxaynin ayay haddii xoog wadaniinta lagugu daro oo lacag lagu siiyo soo ma bannaan baxaysid
qurux badnaaleydaya ambaroy horaa waxaa loo yidhi toddoba la xidhiirsho ma lehe dibna la xidhiirsho u leeyahay war waxaad rabtaanba markhaati ka ahaadee waxaa la yidhi marna sii duul marna soo duul kuuma doorane dalka ma ogtahay duruufaha yaal war gobolka gedo broblema ka taaganaa la yidhi guddoomiyaashii federaalka iyo guddoomiyaashii jubbaland ayaa qoorta iskula jiraa la yidhi maantana baar dheere kuwii federaalka waa looga soo adkaadaa la yidhi haaho horaa waxaa loo yidhi mukulaal minankeeda joogta miciyo libaaxay leedahay hora maylan arey safar masaakiin walow kaana suldhaan war saas ma ahana diimba kaynta ku qooqana la yidhi inkastuu daciif yahay nafluhu ama la daaduunsho inta daamankiisiu ishayaan anafa dayn waa na horaa loo yidhi saa marka dowladda federaalku ma gobolka banaadir keliyahay maamulaysaa haddii galaba looga soo adkaaday dowladda federaalka iyo wata toorow guddoomi inan suubina ilo gada guddoomi indirtoba qalad waay aryaadhaha waxba hadaalina kulana babaar dheere waa kasoo kudaa la yidhi warniyow cabdulow kulana mashar yaroo qalbidhayaxaa sheegay yaa qaada qaboobahe warniyow ayaantan qalbidhayax qaylidiisaa badatay tookada in yurub loo dhiibi doono u malayna war waa roon yihiin haddaysanba sacuudigii kamaal qashuuqi qashay u dhiibin war jubbada dhexe waxaa la yidhi duqayn xunaa ka dhacdaye meeqaa ku yamuuday war waa koraankor shabaab jubbada dhexe koraankor shabaabna inta laga dilay lama ogaan karo ar ebedkayba duqayn daawa ma maqale xaad sheegay war haddii shabaab mucaawin loo qaybi maxaad ka rabtiin ogow he igaarkaaga bu'aalow joogaahe adigana war igaarkaan ku xasuustaye qawdhana waxaa la yidhi degmada kaalaan xaaskiisi ku umush kadibna umulsadii u tago wuxuu yidhi gabadhii maxay umush umulsadii waxay ugu jawaabtay igaar qawdhan igaarkii uu garan waayo asagoo yaabanu gaboose u yimid kadibna wuxuu yidhi war dee gabadhaydii egar bay dhashaa la yidhi egar maxaa la yidhaha gaboosana wuxuu ugu jawaabay egar haddaad maqasho ugu yaraan waa libaax kadibna qawdhan waa siduu u baxay hargeyse kama soko marin baa la yidhi warwar ma haysiine dhakhtar cajiib ahaa beledka soo galay doctor maxamuud alhidaaya sannado dad kici waaye ayaa u tegey saacado kadibna waa ordeen markii qofkii kici waayeyow doctor maxamuud hutal weheliya kasoo horjeedkiisa ha ugu tago war waa adiga ku gurguura jiray ma aduu ku daaweeye waa adiga xayisiinta noola yimid war macduur waayay ku qaado war waxaa la yidhi isbedeliddu way fiican tahay la isbedelayaaye waxaa loo bedelayaa qofkana howlbedelitaane mar hadduusan meeshii bedelin loo bedelay ruuxu oo wixii rag hore loo bedelay uu bedeli diido bedel aan bedel ahaynin bay noo bedelayaane afar sanaba magacay bedelan tuug bedelayaala waddankana insaan laga bedelo loo bedelanaynin ha ka sugin inuu idin bedelo ood bedelantaane bedel beena been lagu bedelay sii bedelitaanku run iskuma bedelayaana waa been bedeli beene waa inuu dadweynuhu bedelo oy bedelantaaye bedeldoon la soo wada bedelay oo bedel u taagan bedelkiina aan weli bedelin loo bedelay waagi bedelaadna naga dhowrayoo waan bedelayaa leh ayagaaba lagu soo bedelay kay bedelayaane mar labaad in lagu sii bedelo sow batalan ma aha adna kaan bedelanow haddaad shay bedeli weysay waa lagaa bedelayaa kursigan aad bedelateene balse kii horoo laga bedelay kaa bedeli maae shakhsi kaa bedelan waa inaan soo bedelanna yaa astaanta qaranka maa la bedela
dagaalku maanta wax dheeraadaya masoogoleet ayaa yimid waryaa faysala ku jiro dagaalka aad u wada faysarowigadaa jugta fajaha ku jabshe
way mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka intaas icaab ku dhayaan waxaan kaga tegay heestii balgo barnaamijka idin ballan qaaday habeen wanaagsan saaxiibayaal
يا أمان روضي